guddiga ku-meelgaarka ee doorashooyinka puntland oo ku howlanaa dhowaanahan diiwaangelinta codbixiyaal saddex degmo oo si tijaabo ah loo asteeyey inay ka dhacaan doorashooyinka deegaanka ayaa xalay magaalada garowe kusoo bandhigay xogta hordhaca ee codbixiyaasha isdiiwaangeliyey warbixintan waxaa garowe kasoo diray nuux muuse birjeeb xogta hordhaca ah ee codbixiyaasha saxda ah ayaa lagu soo bandhigay xalay inay yihiin afartan iyo lix kun boqol siddeetan iyo toddoba qof oo iska diiwaangeliyey ilaa saddex degmo oo tan ugu yari ay hoos imaanayeen ilaa sagaal deegaan guddoomiyaha guddiga doorashooyinka guuleed saalax barre ayaa ugu baaqay in ururada siyaasadda ay diiwaan geshaan ay isu diyaariyaan doorasho waxa hadda taagan waa doorashadii inaan qabanno annagu guddi farsamaanah khiyaaray si fiican io dhegeysta annaga guddi farsamaanah wixii farsamaan waa diyaarinaynaa haddana gebagabay noo tahay sanaadiicdii waa haysanaa waraaqihii codbixinta dalabkoodii waa samaynay kaararkii dalabkoodii waa samaynay xataa buuggii lagu tababarayay dadka ka shaqayn doona maalma maalintaa doorashada waa diyaarinay habraacyadii waa diyaarinay wax walba waa diyaarinay intan yaroo maqanoo hadda kaararka daabicistooda iyo iyo marka laga soo tago waxaan idiin ballan qaadaynaa farsamadu ilaahay naguma ceebeeye farsamada inaysan ceebe ka imaan doonin ururada waxaan rabnaa inay doorasho u diyaar garoobaan urur aan diyaar ahayn yuusan lugjiidin barnaamijka waxaan rabnaa ururadu ha diyaar garoobaan ha shaqaystaan ha diyaar garoobaan wax allaale iyo wixii ay xeerarkoodu siinayaan iyo xeerarka guud siinayaan waa yaqaanaa sida annaguba tan farsamada aan ugu diyaar garoobayno tiimkan halkaan fadhiyaay ma seexan habeenna ma seexan ilaa rabadaantii dad baan si fiican u seexan habeenna u seexan waxaan rabnaa ururadan sidoo kale inaysan inaysan inaysan gaabin oo ay shaqaystaan bulshada halkan ay qayb fadhido qaybna ay ay daawanayso ayagana waxaan rabnaa inaan u sheegno hayaankaani waa inoo dhaqaaqay hadduu ilaahay yidhaahdo aan u diyaargarowno doorasho doorashaha loo wada diyaargaroobo dadkana idin idin idin matalayana gacantiina kaga bogta hadduu ilaahay yidhaahdo ururada siyaasadda ee puntland oo madaxdooda ay goobta ka hadleen ayaa qaybtood sheegay in loo baahan yahay in xukuumadda ay dhammaystirto arrimaha qabyada ah oo ay ka mid tahay maxkamadda dastuuriga sida uu sheegay guddoomiyaha urur siyaasadeedka runta iyo cadaaladda cismaan gamuure number one waxaa loo baahan yahay oo anugu aan soo jeedinayaa ururka iyo runta iyo cadaaladdu soo jeedinaysaa in garsoorka ina kala saar laha inaynu dhisanno weliba dowladda xukuumadda in maxkamaddii dastuuriga ahayd la dhiso kow midda sare oo haddeer si ku meel gaara iyo galba ku jirtana la dhiso guddigii garsoorkana la dhiso arrintaasi waxay noqonaysaa arrin kalsooni dhexdeennaa keenta waxay noqonaysaa international community-ga aynu doonayno arrintan inay nagu garab istaagaanin in ay iyaguna kalsooni qaadaanin labadaa arrin oo muhiima waxaan xukuumadda u soo jeedinayaa maxkamaddii dastuuriga ahayd waa lagama maarmaan sababtoo ah haddaynu isqabanno oo cod isku qabanno oo wax isku qabanno meeshiina kala saar lahayd wey sidaa aawadeed waxaan ka codsanayaa xukuumadda inuusan meeraysi dama harin ee xukuuma ee maxkamaddii dastuuriga ahayd la dhiso arrintaasi ma suuragelayso cod in la bixiyo ilaa la helo meeshii loo dacwoon layna kala saar lahay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka puntland guleed saalax barre ayaa sheegay in ay wajahayaan maalmaha soo socda cabashooyin ay usoo gudbiyaan ururada ka hor codaynta ee ku saabsan diiwaangelintii ay sameeyeen caawa waa soo bandhignay ilaa toddoba beri oo waxaa la haystaa hadduu ilahayd musida xeerkeena uu tilmaamayo wixii cabashooyin la xiriira aanu aanu qaban doono kadibna toban beri oo waxaa jiri doona cabashooyinka go-aan looga gaari doona hadduu ilahay yidhaahdo marka iyadana wixii birsi wax ka bilowda insha allah waa furi doonaa inaan cid allaale iyo ciddii muwaadiniinta ka mid ahoo cabasho ka qabta diiwaangelinta aan soo bandhignay wixii la xidhiira dadweynaha ku nool magaalooyinka ama degmooyinka oo qorshayntu ay soo gudbisay dee qorshaynta lagala xidhiiraya dhib ma lahan laakiin annaga wixii la xidhiira dadka tirada codbixinta isdiiwaan geliyey oo codeeyayaasha ah wax allaale wixii la xidhiira cabasho la xidhiira beri laga bilaabo waa inoo furan tahay hadduu ilahay yidhaahdo marka cabashadaasi dhammaato sixistu dhammaato dadka isdiiwaangeliyey ayaa tirada tilmaamaysaa in dumarka ay ka badan yihiin raggii isdiiwaangeliyey degmooyinkii laga sameeyey isdiiwaangelinta oo ahaa saddex degmo nuux muuse barjeed v o a garowe